Taliska qaybta afartan iyo sedexaad ee Ciidanka Dhulka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa loo qabtay tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda aadanaha, xeerarka bini'aadantinimada iyo la dhaqanka bulshada rayidka ah waxaana uu uga furmay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Tababarka oo ay soo agaasintay UNSOM ayaa waxaa ka faa'iideysanaya in ka badan konton isugu jira saraakiil iyo askar kuwaas oo la barayo xuquuqul insaanka. Taliyaha qaybta afartan iyo sedexaad ee Ciidanka Dhulka Xoogga Dalka dalka gaashaanle sare nuur xasan macalin ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey tababarka iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay
siminaarkii xuquuqul insaanka oo loo qabanayay qeybta afartan iyo saddexaad guddada koob iyo tobnaad iyo guddada soddonaad iyo taliska qeybta oo la kala gooyey kontonkii askari oo dee galaaska daraaddiis iyo duruufo jira awgood la yidhi ha loo kala qaado laba qaybood qaybtii ugu horreysa oo shan iyo labaatan ah ayaa lagu furay maanta siminaarkii way mahadsan yihiin saaxiibada nagala shaqeeyey inay dareemaan inuu ciidanku u baahan yahay macaamilka waxaa weeye dadkooda ay u shaqaynayaan qaabkii iyo sidii ay ula macaamili lahaayeen ee diyaariyey koorsadan quruxda badan oo lagu barahayo waxa ka dhexeeya ee xuquuq ah ay isku leeyihiin ayaga iyo bulshada ay u shaqaynayaan xuquuq haddii la yidhahdo sideedaba waxaad garan kartaa inuu meeshaasi uu ka dhexeeyo laba qof xuquuqdu marka way fara badan tahay diinteennu waxayna amraysaa xuquuq aan innaga dhexdeedna isku leenahay muslimka ah xuquuqu lmuslimi cala almuslimi qofka muslimka ah muslimka kaleeto xaqa uu ku leeyahay muslimku muslimka kale xaqa uu ku leeyahay marka waxaa waaye waa saddex xaqulislaamkii oo xaq gooniya noqonaya xaqul qaraabadii oo iyadana dee qofka qaraabada kula ah xaq labaadoon muslimada ahayn buu kugu leeyahay iyo xaqa waxaa la yidhaahdo jiiraanka deriska kula ah shaqada deriska kugula ah waxaa waaye deegaanka deriska kugula ah ganacsiga deriska kugula ah xaqul jiiraan waxaa jirta mid bini aadamnimada dhan ka dhexayso waxaa weeye xaqul jiiraanka bini aadanka dhanay ka dhexaysaa ya xaqul qaraabadana bini aadanka dhanay ka dhexaysaa bulshadeen waa bulsho islaama laakiin bulshooyinka kaleeto waxaa laga helayaa qof waalidiintii ay yihiin uu diin kala haysto isagana muslim ah marka laba muslim laba xaq buu kugu leeyahayo xaqii islaam xaqii waalidnimada iyo qaraabada iyo xaqii bini aadamnimadii kugu leeyahay muslimkiina saddex buu isku yeeshay dadkii bini aadamka ahaa ee kaleetana laba xaqay isku leeyihiin